raxiim waxaynu kusoo dhex jirnay kafaaradii lagu yeelanayay qofku hadduu xaaskiisa utago bisha ramadaan kafaaradaasi waa saddex buul marka horeysa waa inuu qofkani qoor xoreeya ceeb oo dhan ka nabad gasho ceebta wax dhibayn haddii waayana laba bilood ha soomo oo israacsan haddii uu labadaa bilood keli waayo dee lixdan miskiin raashin ha siiyo fa in cajaza haddii uu keli waayo habata fii dimatihi qoortiisuu ku sugnaanaysa ninkani waabu waayayba raashinka laftiisi labada jaranjaree odhana ma hayo raashinkiina wuu waayay dee waa lagu yeelan berigu helun buu bixin laga hadhi maaye walaa tajibu kafaaradii kuma waajibaysa al walaa tajibu cala almawtuu'ati kafaaratu tii mawtuu'ada ahayd ee iyada xaaskiisii kafaaro laguma leh oo nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waan halaagsamay bu idh maxaa kugu dhacay bu dee xaaskii baan anoo sooman u galmooday bu markaa addoonaad xoraysa ma helaysaa bu o maya bu laba bilood ma soomi karaysaa dee maya bu oo markii horeba dee bil buu xejin waayay ila labada biloodba waa mutataabicayn ma heli karaysaa bu ihi haddaba lixdan miskiin inaad wax siiso maya bu wuu iska fadhiisto dabeed kolay baa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam timira bal kan qaadoo iskaga bixi buuli acalaa afqara minaa buuli wuu isbalaba rogayo dee ma cid nooga baahan baaba jirta buuli qoys nooga baahani ma aha madiine intan ay ku taallo oo dhan ma yaalla bu dabeed waa kii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam bal orodoo qaado uun laftiisa isagii unbaa bixiyihiina ah oo dee maaragtay laga doonayay qaatayna kolkaa qofku dee waa inuu kafaaradaa iska bixiyaa haddaba marka looga socdaa waxa weeye nebigu mu odhanin bal islaantiina miyay soomanayd iyana hadday soomanaydna kafaaro ka bixi mu odhanin waana shaaricood dee waxba ma seegaan oo had iyo jeer rususha masaa'ilka noocan oo kale ima hoos mari karaan waa min xaysu tashriic sidaa darteed waxba lagu yeelan maayo fain facala hadduu sameeyo jamiica dalik intan oo dhan naasiyan isagoo isilowsan arrimahaas oo dhan aw jaahilan ama isaga oo dee aan garanayninay xaraamta aw mukrahan ama isagoo la dirqiyey wuu isku soo wada cadfayaa waxyaabihii aan waxba yeelaynin buu markaa soo xusayaaye lam yadurahu fi jamiici dalik oo afar sadar meelahaa ka dambaysa wey a waxba intaasi ma dhimaysaba arrimahan soo socdaa waxba ma dhibayaan wey oo inta jawaabkeedii lam yadurahu fi jamiici dalika wey dadeer isagoo isilowsan buu sameeyey amaba aan garanay inay xaraamta waxba yeeli mayso ama waa la dirqiyey waxba yeeli mayso aw halabahu lqayw ama hunqaacadii baaba dee qabato hawi buu ka siiyey waxbana dib umuu liqin markuu luqluqanayeyna dee aada buu isaga dhawray markuu dee afdhaqanayay way u banaantay inuu afdhaqdo laakiin aada un baan ugu sii xeel dheeraanayn waxba yeeli mayso marka aw anzala bixtilaamin ama nin dooba buu ahaayo markaasuu isku ixtilaamay isagoo dee hurdo maalinimadii ramadaan qayluladii waxba yeeli mayso aw can fikrin aw nadarin amaba wuu yar fikiro markaasuu dabeedna sidaa kaga yimaadeen ama ruux dumara buu eego saasay kaga yimaadeen markaana iyadana waxba yeeli mayso macnaha gaboodfal baan xaggiisa ka iman aw nazala jawfahu bimadmadatin wastinshaaqin bilaa mubaalaga aw amase nazala lmaa biyihii baa waxay u degeen jawfahu calooshiisa bimadmada wastinshaaq isaga oo luqluqanaya ama sandaarsanaya laakiin mubaalaqana aan samaynin oo dee ku xeel dheeraanin mubaalaqa muu samaynin haddana w si wax ka noqdeenba waxun baa ku sabqay biyaah gaboodfalna xaggiisa kama iman taasina dhibi mayso aw amase jala riiqu candhuuftii baa waxay qaadatay bima baqiya min aacaami raashinkii afkiisa ku hadhay bay ayaa candhuuftii raacay kaasoo fii khilaali asnaani dailkada dhexdooda ku sugnaa bacda takhliilihi markii uu yaro findhicishay ayuu liqay oo candhuuftii bay ka raacdeen maalan markii uu suxuurtay dee waagu baryuu salaada subax tukaday ayaa midhmidhkii afkiisa ku hadhay ayaa raacay findhicilka ah candhuufta waxba yeeli mayso wacajaza can maji inuu da iska tufana waa kari waaye aw amase jamaca waxa ururiyey riiqahu candhuuftiisii buu fii famihi afkiisa ku ururiyey wabtalacahu sirfan de waanu iska liqay iyagoo iyadoo candhuuftu saafi ah candhuuftii buu yarahayay xoogaa dabeedna iyadii oo saafi uu iska liqay haba male kol haddii y- intii yaraydba loo ogolaa inuu dee imikana iska liqaana way iskaga banaantay aw akhrajahu calaa lisaani ama candhuuftii buu afka sidaa dibadda ugu soo saaray ee macnaha carabku kusoo saaray candhuuftii oo dul saaran uma raddahu wa balaca markaasuu dabeedna dib carabka isaga ceshaday manaa candhuuf yarba carabkiisa carabkiisa saaray dibadda usoo saaray dabeedna dib uu celiyo oo u liqay lama odhanayo waa sidii khaydkii ama miiqii oo kale aw iktalaca nukhama waxa uu soo saaray bahasha xaakada min baini ee xagga saru intuu qufacay kasoo xagga hoosu kasoo saaray walafadahaa markaasu iska tuf allaf waa waxaa dibadda usoo baxay waxba dhib male iyaduna oo waxaa dee kala jira mukhaad iyo nukhama iyo busaaq markaa busaaqu waa candhuufta saafiga mukhaadkuna waa duufka nukhamaduna waa dee xaakada aw mase alaca alfajru waagii baa soo bariyey wa fii famihi طacaamun afkiisana raashin baa ku jira falafadahu kolkaasuu dabeed af iska tufay waa lagu dhuftay adaankii oo qacbu waageeli isagoo taqsiinsa markaasuu iska tufay markaana waxba dhimi mayso albani baa yidhaahda xadiidka kitaabkiisa kusii tacliiqiyo tamaamulminaha ee maaragtay la yidhaahdo atacliiq tamaamulmina fi tacliiqi calaa fiqi sunna macnaa xadiid xasan uu sheegaa uu yidhaahdo nebiguu ka soo aroorayoo axmed iyo kayruhuba waa warinaya oo midkiin ma markuu waagu u bariyo walcinaau calaa yadi axadikum falaa yadacu xataa yaqdiya xaajatahu min yuu dhigin ilaa uu dhamaysto dee kol haddii uu wado oo isagoo cunaya la aadaamo ha ha kasoo go-o buu leeyahy macnaha marka aayaddii ahayd wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad aayaddaas suuro laga soo reebay bay noqonaysaa buuli waa la iska daayay ilaa markaa afka ku haya mooyaane laakiin dee culimada waxaad moodaa qaalibkooda ama madaahibtoo dhan way ka janjeedhaan xadiidka laftiisana masel nawowi oo kale dee aqwa waa ka jawaabaya oo macnaha taawiilaadii waxbay saarayaan aw mase kaana wuxuu ahaaday mujaamican mid xaaskii la kulmayuu ahaaday fanazala fi lxaali markii fanazaca fi lxaali markiiba uu iskaga tegay waxba ma noqonayo markaa soomki aw mase naama jamiica nahaari ninkaniba habeenkiibuu soo jeeday uu cibaadaysanayo xagga wanaagsan ugu awilo uu qayilaya ha odhanine maalintii oo dhan buu dabeetana iskaba hurdayba tuula nahaar salaadii subax dabadeed siduu u seexday afurkii unbaabuu toosay la odhan maayo kani wuu miir doorsoomay ama waa muqmaa caleyhi la odhan maayo aw uqmiya caleyhi fiihi ama maalinkii ramadaan ayuu miyir doorsoomay qofkii ama xanuun ha aada ama suuxdin wa afaaqa laxdatan minhu maalinka ilbiriqsiyo kamid a unbuu soo baraarugay mar haddii suuxdintii aanay maalinka wada caam yeelin ilaa way ka yarshaysaa iyada hurdade iyadana waxba yeeli mayso lam yadurahu maa dukira fi jamiici dalik waxaa lasoo sheegay intaasoo suuraba ma dhimayso oo intaasoo masalada waxba ma yeelayaan waxaas wayasixu sawmuhu soomkiisina waa ansaxaya markaa habbuu sameeyey waxyaabihii muftiraadka ahaana dhinac buu isu raaciyey waxyaabihii hayru muftiraadka ahaana ee qofkuna uu ka shakii karayo odhanaya arbay soomkii jebisaana dhan buu isu raaciyey si warku usoo ururo waidaa akala markuu qofkani cuno muctaqidan annahu leyl isagoo moodaya inay habeenta fa baana anahu nahaar waxaa caddaatay inay maalinta lixdii subaxnimunbuu habeen u haystay de aqal madowna waa ku jiray markii uu dee afka ka qaadunbu dabadda usoo baxay waaba duhurba aw akala ama waxbuu iska cunay daanan lilguruub isagoo u malaynaya inay qoraxdiiba dhacday wastamara alishkaal ishkaalkiina sidii buu ahaayo dee meeshii may caddaanin inay habeenta wajaba alqadaau qadi baa waajibaya macnaha ishkaalkan uu kuleeyahay dee mustamir weey oo uu sii socday sidii waaqic ahayd may caddaanin oo inay masel habeen tahay baan caddaan qofkaasi ha soo qaldayo kol hadduu xagga hore maalinkii ka cunay ama xagga dambe uu soo qalaynaya wain danna hadduu maleeyo ana alfajra lam yadluc waagii inaanu baryin buu maleeyey fa akala markaasuu cunay wastamara alishkaalu ishkaalkiina wuu sii socdayoo weli waxbaa u kala bixila saasuu u eegayoo ma dilaacin mise way dilaacday buu isku yarhayaa falaa qadaa qale laguma leh ila ilaahay muxuu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt labyadu min alkhayt laswad oo markaa waxa uu ku tilmaamay nebigu labada khayd inamaa huwa bayaad leyli bayaad nahaari wa sawaad leyl waa maalinka iftiinkiisa iyo madowga habeenka sii socda ayuu labada khayd ku fasiray laakiin ninkii saxaabiga ahaa isaga egaadeen marka xataa waxay faa'iidaysaa shayga hore iyo shayga dambe inay isdhex galaan marka ilaa la caddeeyo wey oo la ogaado inay maalinta tabayun baana ilaahay uu sheegay tabayunkaa kol haddii la gaadho dee oo qofkii uu cuno waa lagu yeelanayaa qalihii waana halkaa uu yihi fabana anahu nahaar taa hore wey fabanaba xataa yatabayanadii aayadday daba socoto laakiin waxaan la gaadhin tan fabanadii baan la gaadhin oo ishkaal baa jira wain daraa hadduu qofkii ku yimaado fii asnaai yawmi maalinka dhexdiisii junuunun waaliy walaw laxdatin walaw fii laxdati minhu ilbiriqsi maalinkii kamidaba ha ahaadeen aw istagraqa nahaaruhu biliqmaa ama maalinkiiba suuxdin buu isugu baxay oo siduu maalinkii oo dhan u suuxsanaa haba soomanaadee ayuu gabalkii dhacay aw dala'a xaydun aw nifaas mar wixii dumarka ahayd baa dhashay iyadoo sooman ama caadaaba ka timi badala saw dhowrkan masalena soomkii waa burayaa soomkii baa buray marka wayundabu waxaa la suneeyey buu ihi asaxuur assuxuur haddii siinka la fadxiyo saxuur la yidhaha waa sida wadu eh waa waxa la cunayo iyo wadu waa biyi lagu weysaysanayay suxuur haddii la yidhaahdo waxa weeye cunista laftigeeda markaa in wax la cuno ayaa sunno ah waa in qalla walow bimaain haba yaraato suxuurtu biyana ha ahaato inaan laga tegin waa sunne oo tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka baraka ayay leedahay suxuurta baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam walafdalu taakhiiruhu maa lam yakaf isubx in la dibdhigaa fiican suxuurta intaan waaga laga cabso in la dibdhigo oo ummaddu khayr kama suulayaan ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam macajalu lfitr wa akharu suxuur intay afurka dadejinayaan suxuurtana ay dibdhigayaan waa labada uu sheegay nebigu cagsigeed baynu ku soconnaa suxuurtana saqda dhexaad dadku ka dhigaan afurkana dee goor maqrib dabadiya baa laga dhigaa markaa subaxa uun baa laga horraysiinaya rubucna ha ahaato ama nuso saacana qadru khamsiina aaya ayaa udhaxaynaysa nebiga caleyhi salaatu wasalaam si asxaabta ku sifeeyeen suxuurtiisa iyo iyo salaadiisa subax konton aayadood in la akriyo waa suuratulxaaqeyn leeg wax yar wey waa toban daqiiqo ama rubuc walafdalu sida fadliga badani tacjiilu lfitr in afurkii la dedejiyo wey idaa taxaqaqa alguruuba markuu qofku xaqiijiyo inay qoraxdii dhacday oo ilaahay maa muxuu yihi uma atimu siyaama ila allayl ilaa alleyl marka habeenka un sidaa loo gaadho bay fasax kuu tahay oo dee goorta halkaasi dam markay qoraxdu tidhaahdana yuqbilu llaylu min haahuna habeenkiibaa hir madow gunta ka soo kicinaya marka haddaad in yar joogtana kor buu ukacaya barqu soo gaadhaya madowgii habeenka idaa aqbala allaylu min haahuna waadbara annahaaru min haahuna faqad aftara asaa'im wa yuftiru calaa tamaraatin witran xabado timiraahoo tiro isdhimana buu qofku cunaya mid ama saddex ama shan saas u wadaya waa siduu nabigu afuri jiray calayhi salaatu wasalaam fain lam yajid falmaau afdal hadduu waayo xabadaha timirta ah qofku waxa uu ku afurayaa biyo biyaha saa saafiya oo timirtuna dee waa sunnana way tahay indhaha nuurkoodana waa soo celisaa oo khayr badan bay leedahay wayaquulu wuxuu odhanayaa qofkan afurayaa allaahuma laka sumtu wa calaa risqika aftart kolkaa waa riwaayo mursal ah inay mursal tahay baa raajix ah tani mursalka tacriifkiisu muxuu ahaa ya ma rafaca taabiciyu mursalun waa ra- taabicigu kol hadduu dha qaala rasuulu llahi saxaabina aanu nebiga u rafcinin waa mursal waxaa markaa tacriifkaasaa ka fiican ka bayquniyad uu leeyahay wa mursalun minhu saxaabiyu saqad dii lahaba in saxaabi dhacay dhib ma yeelan markaa inuu taabicigu nebiga u rafciyey ayaa meesha raajixa taa waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday inuu odhan jiray dahaba adama wabtallat alcuruuq wa habata alajr in shaa allah xid haraadkiina naga teg xididadiina waa qoyeen ajrigiina waa sugnaaday in shaa allahu ila ilaahay baa haye wataqdiimu waxa uhi wayundabu karat ljuud deeqdu inay badato ayaa wanaagsan oo dee qofku inuu afuriyo dadka sooman walow biyana ha ahaatee haddaad nusradal timira un soo qaadato aadna saddex cunto inta kalena nin iyo mid ugu tisto iyo fidhiqo biyo ah dee ajrigii nimankaa la fuqday iyagu yaanay sogaaninba hawa u qaateen inaad wax yar un utaagtay afurkii u dambeeye waad afurisay un dadkii saa'imiinta ahaa carabtana isugu faano oo iminka waxaad moodaa meel maaragtay sida inaga rabadaanyada rabadaan taxadiisyada iyo la isugu faano ayaa nin hebel imisaa la afura sheekh walba waxaa la afuraya boqol iyo konton boqol qof oo habe marba markaa waxau gawracaya toban neef oo adhi dadku markaa meelaha jooga raashin ma waayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam dabaysha la diray waa uga deg deg badnaa khayrka bisha ramadaan wasiilatu raxim riximka in markaa aada loo xidhiidhiya baa wanaagsan oo qaraabada aada loo soo dhaweeyo oo dee la badiyo waxsiintooda wa kahratu tilaawati lqur'aan qur-aanka akrintiisa in la badiyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil waxa uu la subcin jiray mar laakiin bisha ramadaan laba jeer buu ka dhigay walictikaaf ictikaaf baa sunno ah siyama alcashru lawaakhir tobanka bisha ramadaan ee dambe aad buu usii mu-akad yahay masiilba ma leh macnaha fadligiisu aad buu muhiim tobanka bisha ramadaan oo waa kii nebigu ictikaafay calayhi salaatu wasalaam ana dee masale khilaafiya ictikaafku mar walba ma sunna mise ramadaan unbuu ku gooniya iyagoo waxay qabaan qolyahani waa kuwa ku tegay mar walba waa la ictikaafi karaa masjid walbana lagu ictikaafi karaa wa an yuftira asuwaama walow bimain wa kahrat ljuud baynu taa kusoo sheegnay dadka suwaamtee afuran sooman inuu ku afuriyo biyana ha ahaato wa taqdiima gusli ljanaaba cala alfajr waagu intaanu baryin hadduu jinaabo leeyahy inuu maydhadaa wanaagsan iyana waa waxyaabihii soomka aada ugu wanaagsanaa axaadiidta ku badnaa wey oo marmar ha dhici karto in waagu uga baryo qofka isagoo jinaabo leh laakiin midka aada u qiimo badane waxa weeye isagoo daahira inuu waagu u baryo iska soo gaashaanto wa tarku alkiibati walkadibi walfuxshi walshahawaati walfasdi walxijaama waxaana inu iska daayo wey baashaa xanta la idhaahdo oo dee aada u liidata ayuxibu axadukum an yaakula laxma akiihi mayta fakarihtumuuh waataquu llah ina allaha tawaabu raxiim ilaahay baabale dee nacde inaa waa nacaysaan inaa walaalkiin oo meyda hilibkiisa cuntaane haddaba iska daaya ilaahay ka cabsada buu ilaahay na leeyay waanata markaa culimo iyo camaba indhaha ka ride wey midiba mid siduu wax uga sheegayo ayaa intii yaraydu lahaa laga fujisanaya marka haddii laysu naseexeeyo layska yareeya ramadaan iyo kayru aada bay wanaagsantah beentana iyadana waa sidoo kale oo wax aada u foolxun weeye hadduu qofku caadaystana ilaahay agtiisa dee beenaalaaba lagu qoraya rubamaa inaan lagaba masixinna waa adkaanaysa fuxsh waa wixii xunun waa hadalka liita wahuwa alkalaamu alradiicu khusuusan almutacalliqu biamri nnisaa dumarka iyo faaqidaadooda oo shahawadii axaasay kicinaysa washahawaat waa shahawaadkuna waa min almubsiraati walmasmuucaati walmashmuumaat ka shami riyaaxin wannadar ilayha inuu qofku markaa waxyaabaha la daawado iyo waxyaabaha naftu ay doonaysa inay dhegaysato iyo kuwaa iska yareeyo fastig iyo xijaamada inuu iska daayaba haddii lagu murmayba waa sarsarniinka oo qofku isa sarsaro meel bararta iyo xijaamadii iyo toobinkiiya kama jebinayaan laakiin ha iska daayo fain shuutima haddii la caayo waa sidii lafdiga xadiidku ahaae falyaqul ha yidhaahdo inii saaim ninkaa gool baad ka dhalisay intuu soo fayfayto hadduu is idhaahdo ka aarso uu ku hanjabu ku caayo ood ishor taagto unood tidhaahdo waa soomanahay hadaalin adeer waa soomanahay dee waabuu iska tegaya hadduu nin weyn yahay uu khajili wataxrumu lqubla baashaasina waa xaraan dhunkashadii liman xarakat shahwata qofka ay dhaqaajinayso dareenkiisa waa intaa wax ka weyni yimaadaane waddada yar baa ta weyn kugu dartee iska daaweeyo iska naso iska soomanow iska aafayn soomkaaga walwisaalu wataxrumuday raacsanta wayaxrumu waxa xaraama alwisaal in la isku xidhiidhiyo soomka isagaaba fasiro waxa uhi bian laa yatanaawala fi leyli shayan habeenkii wa waa inaan waxbaba cuninba siduu maanta o dhan usoo soomanaa ayaanu caawana waxba cunin berritana waaba ku xidhiidhiyeyba asxaabta ridwaan ullaahi calayhim nebigu waa u diidoo iska daaya buui dee adiguba waad xidhiidhisaaba idhaah war aniga ilaahay baa icunsiiye oo iwaraabiye iska daaya buui markaa wuxuu nebigu ujeedaa ha igu daba daalina in ilaahay uu dee waraabinayo oo uu il gaara u furay isaga markaasa ku dayanina wey falaw shariba maan biyo hadduu cabo habeenkii walow jarcatan mar in lacantuugana ha ahaato cinda saxuuri waktiga waagu soo dhow yahay falaa taxriima ee wisaal lama yidhaahdo xaraam maaha marka ila waa kan habeenkii wax cunay ee wisaalku waxa weeye laba maalmood iyo habeenkii udhexeeyay oon waxba afka saarinba isubixi oo islaamku qofkan wuxuu saaray oo takliif uga dhigay maa fiihi mashaqa caadiya walaa yuriidu maa fiihi mashaqa hayra caadiya qofkan waxyaabaha uu mukalafka ku yahay waa wax xoogaa dareen dhiba uu kala kulmi karo laakiin waa waxuu karayo daaqadiisa ah markaa wixii dee halaag ku ah lama ogola wayukrahu waxaa kaloo la karaahaysay dawqu acaami wa cilkun wa siwaakun bacda zawaal saddexda arrimood markaa dawqu acaam raashinka inuu dhadhamiyo waar ma bislaaday shaahi talow ma bislaaday bariiskii inuu dhadhamadaasun ku wada un ilaan hebel baa la hadli karo markaasu iskaba liqi karaabe intuu dhinacaa usii jeestu isilaawo ayuu dabeedna liqi karaaba markaa inuu iska daayo iyadana way u wanaagsan tahay si aan soomkiisa aanu waxyeelayn haddama jabayo laakiin oo salafka qaarkoodda inay dhadhamin jireen waa soo aroortay cilkiguna waa calaalintii ciyaalka iyo loo calaalinayo siwaagaasina macnaha in la cadaydo qoraxdu intii ay suushay kadib duhur iyo wixii ka dambeeya in la cadaydo waxa ay dee u daliishanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk qofkan sooman afkiisa kaarboonka ama urtaa yare kasoo baxay luunka ah baa ilaahay agtiisa ka udgoon urta miskiga halkaa cadarkee miskiga la idhaahdo ayay kasii udgooni badantay haddaba taa ayuu iska kaxayn intay shaaficiyadu u daliishadeen waa taasu laakiin sida madhabka laftiisa raajixee tirmidina shaafici uu ka warramay alimaamu shaafici uu dhaahdo walam yara ashaaficiyu asiwaaka ba'san fii awali nahaari waakhiri awala nahaari iyo aakhirkiisa midna sheekhaasi ba'si uma arag inkastoo madhabtiisa ay ku sheegaan buu leeyahy ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtira lam yukrah wa yaxrumu lwisaal zubadkana waa kii ninkaas saa ku lahaa in aanu macnaha karaahayn oo bacda zawaal iyo qabla zawaal labada waa la iska cadayn karaa luunkanina waa wa xaggaa caloosha iyo dee kaarboonkaa ka imanaya qofka gaajada haysa awgeed markaa gelin hore iyo mid dambeba waa la iska cadaynaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam lama sheegin inuu dayn jiray laa kuxlun wastixmaam laa yukrahu lama karaahiyeysan kuxlun indhakuushi iyo wastixmaamun maydhashadii oo iska xamaamaysigi macnaha indhakuushii lama odhanayo xagga hanqalaalka hoose iyo waxbay udegaysaa u iska indhakuulan karaa qof dee biyahana lama odhanayo masaamida jidka jidhka ama manaafida khayru maftuuxa buu qofkii ka sharaabaya oo marka uu maydho dee uu ku qaboosanayaa jidhkiisiiba cabaya waxba taa lagu dacwi maayo ee qofku iska qaboosan karaa iyadoonu jinaababa lahayn iska maydhan karaa wayukrahu likulli axadin qof kastaba waxaa karaaha u ah samtu yawmin ila allayl inuu iskaba aamuso uun maalin dhan ilaa habeenkii la gaadhayo oo dee nin meel taagnaa buuhi muxuu ahaa kaasi waa abu israa'iil baa lay oo waxa uu ku nadray inuu dee taagnaado oo qoraxda taagnaado weliba oo aanu cid la hadal oo arrimo badan war nadarkiisa dee wixii cibaadaana ha oofiya waa kii nebigu u kala qaaday wixii kalena markaa ha iska dhaaf markaa waan aamusayaa oo khayr badan baaba kaa xidhanay dikrigii iyo cibaadadiisii daa iska wato waa karaahiye qofku inuu dee carabkiisa dikri ilaahay ka qoyanaadee hayde oo xumaanta kalena uu ka aamusto inuu shar iyo khayrba ka aamuso maya taa lama ogolaa waman lazimahu qadaau shayin min ramadaana qofka waajib uu ku noqdo in uu qalleeyo ramadaan wax kamid a ee lagu yeesho ramadaan yundabu lahu waxaa loo suneeyey an yaqdiyahu inuu qalleeyo mutataabican isagoo isdaba socda cala alfawri si deg dega hadii ramadaan wax lagaaga yeesho waa arkaan islaamkii mid kamid a markaa fudaydsi ma laha marka bisha laga baxee ay ku sahlanaatee ugu horeysa intood isku xidhiidhiso dhan iska dhig qadaha ah laakiin ha odhanin bal horta bilaha dambe ha usii ridin oo markaad sii dib ridaba dee mawtkii mawt iyadoo lagu leeyay inaad socoto ciidina kaa qalayn weydaa suuragala markaa mutataabicu waxba qeyd maahe waxa uu ku yihi yundabu buu ku yihi tataabuca iyo cala alfawri labaduba waxa ay yihiin waa kuwo sunno a wey laakiin ilaa ramadaanta kale ayuun bay tahay inuu ka horeeyo walaa yajuuzu ma banaano an oo caaisha radia allahu canha waxay leedahay waxaa la igu yeelan jiray ramadaan ilaa ramadaanta kale ay soo dhawaanayso ayaan markaa aanan qalayn jirin makaanada rasuulku igu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ama sidaan dee isaga u ixtiraamayo ean hawlihiisa u wado ayaa ilaa halkaa ila gaari jirtay markaa walaa yajuuzu ma banaano an yuakhira alqada'a inuu qadihii dib dhigo ilaa ramadaanin aakhara ilaa ramadaanta soo socoto laga gaadhayo bikayri cudrin cudurdaar la-aan iyadoon cudurdaarba jirin in uu ilaa ramadaanta kale dib dhigo maya fain akhara hadduu dib dhigo ilaa ramadaanta soo socoto lazimahu maca alqadaai qalihii iyadoo lagu leeyahay waxaa ku waajibaya can kulli yawmin maalin walba muddu acaamin mud raashina shan iyo toban cishaa masalan lagu lahaa ramadaantii kalaa soo gashay horta iyadaha sooma wey ramadaantan soo gashay markuu soomo tii kal hore shan iyo tobankeediina shawaasha dambe ha ka qaleeyo shan iyo toban nuskiilana ha bixiyo waliba nuskiilaha dee mudka waxbaa yar dheer axbada aan badnayn oo nuski waa shan boqo mudkii waxa uu noqonayaa shan boqol iyo xoogaa garaam waqi adugu waa waqiyada laba waqiyadood meelaha markaa kol haddii ramadaantii kale uu dhaafiyey qalihii in raashinu ku daray fain akhara hadii uu dib dhigo ramadaanayni famuddaani laba sanadood bay shan iyo tobankii la dhaafeen kal saddexaad shan iyo tobankii cishee ka tegey ayaa weli lagu leeyay oo kal horena aanu soomin sanadkanna aanu soomin sanad walba marka ramadaan la gudbaba dhegleyba nuskiilaa kusii darmi wahaakada sidaasuu yatakararu wahaakadaa yatakararu bitakaruri siniin mar kastoo sanadkii uu soo noqdo dee wuxuuna imanaya mudki maalin walba halkii mud saasaa loogu yaamo wahaakadaa yatakararu bitakaruri siniin waman maata qofka dhinta wa calayhi sawmun ee soom lagu leeyahay watamakana ee ay suuro gashay ee macnaha ay u suurowday qofka ah min ficlihi inuu soomkii dee soomo acama canhu waxaa ka quudinaya dhe can kulli yawmin ma ucima buu hi mise acama ucima can waa laga quudinaya can kulli yawmin muddu acaam waxaa maalin walba laga bixinaya nuskiile ninkan hebela soom baa lagu lahaa markaasaa dabeed aanu isagoo ay u suuroobaysa inuu qaleeyo ayaanu qalaynin ilaa xaqi kusoo degay oo uu iska dhintay markaa weliga uxiga ayaa ama ka soomaya ama raashin ka bixinaya man maata wacalayhi sawmun saama canhu waliyuh waa kii xadiidku ahaa wey weligiisaa ka soomaya haduu ka soomi kari waayana dee raashin ha ka bixiyo waxa uu laakiin halkan aad arkaysaa inuu diidan yahay in laga soomo walaa yusaamu canhu calaa hada alqawli wajazama nawawiy بجواز صيام تبعا للقديم المؤيد بحديث الشيخين من مات وعليه سو سام عنه ولي وحديث بخاري مسلم كسغا بال راعي أبو لي الإمام النووي رحمه الله markaa waa in dee la soomo soomkaa la horreysiinayaaba waliba madhabku waxa ay odhanayaa qaarkood in dee uu u wakiilan karaa cid oo hadduu dee soddon soo wakiishu idhaahdo hebelo waan idin idmaye igala soomo hebel dee way iska ansaxaysaa bay leeyihin faslun fii sawmi tatawuc soomkii sunnahaa baynu halkan ka gelaynaa kii waajibka ahaa ee ramadaan baynu soo dhaafay yundabu waxaa la suneeyey sawmu sittatin min shawaal bishaa soonfur la yidhaha lix cisho ka mida inuu soomo qof waa lixdii shawaalka oo al- alxasanatu bicashri amhaaliha wanaagu toban jeer baa la laabaa soomay ahayn soddonka ramadaan waxaa dee lalaab lagu dhufanayaa un toban markaa saddex boqol oo maalmood bay ka dhigan yihin lixdan shawaalna waxaa lagu dhufanayaa toban iyaguna lixdan maalmood bay ka dhigan yihin sanadkuna waa misa saddex boqol iyo lixdan maalmood man saama ramadaana waatbacahu sittan min shawaalin faqad saama dahr aw kamaa qaal sanadkii o dhan nin soomay undheh fakaanamaa saama dahr watundabu waxaa la suneeyey mutataabaca watundabu mutataabica inay israacraacsan yihiin oo lixdaba la isku xidhiidhiyo tali lciid oo iyadoo ciidda la xidhiidha lixdaa maalmood in la isku wada xidhiidhiyaa wanaagsan si dee aanay qofkii uga kala luminoo ama aanay uga dayacmin marka ciidda laga baxo un laba cisho ciidda maalin labaada ciidda kusii xigtaba in la isku xidhiidhiyo fain faraqahaa jaaza haddii uu bishoo dhan ku kala kaxeeyo oo uu marba laba cisho iska soomo waa iska ansaxay min shawaalin unbuu nebigu waatbacahu sittan min shawaalin waatbacahu shay-an min shawaalin iyada maxaa lagu tilmaamaya riwaayada odhanaysa ya atasxiif weeye iyadu shay-an min shawaal ma jirto waa raawi aqribay waa sittan min shawaalin wataasuca oo caashuraa maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad ee bisha muxaram in la soomaa wanaagsan oo sunno ah yahuuddu arkay markuu nebigu madiine tegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo soomaya muxuu ahaaba ayuu ku yidhi waxay idhahdeen waa maalinkii ilaahay uu nabadgeliyey reer banu israa'iil fircoon iyo qoomkiisiina halaagay dee haddaba inaga annagaaba muuse kuwan uga dhow buu kuwani waaba yahuude annagaaba isku muslimiin ahayn muuse sidaa darteed uu sooma soomkiisiina waa faray isagaaba waajib ahaa ramadaan ka horna waa laydha markay u daliishanayaan naskiga naskun ilaa badelin afqala min alwal naski kii hore ka culus kolkay amhilada ukeenayaan maalinkaas baa waajib ahaa qabla ramadaan dabeeto kaa fudud baa la nasakay kan ka culus ee bisha dhan abaa yimi wa ayaami lbiidi fi kuli shahrin maalmaha cad ee aada u iftiinka badan leh ayaa sunaa bil walba in la soomo athalitha cashara wataaliyay maalinka saddex iyo tobnaad afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad in la soomaa waa sunne walitnayni walkhamiis isniinta iyo khamiista in la soomaa waa sunne wa cashri dilxija tobanka bisha dilxija u horeeya oo uu nebigu tilmaamay camal oo dham inuu iyaga ugu fadli badan yahay camalka la qabanaya waktiga ugu fadli badan inuu waktigaa yahay tobankaa carafo u horeeya in la soomaa waa sunne walashhur alxurum afarta bilood ee ashhur xurumka la isku dhaha in la soomaa waa sunna wahiya arbacatun dulqacda wadulxija walmuxaram warajab wa afdal sawm soomka ugu fadli badan bacda ramadaan almuxaram waa bisha muxaram la ydhaha uma rajabu uma shacbaanu maxnaa xagga axaadiidta unbay ammaanta unbay ka eegeen wa sawmu yawmi carafa ayaa sunna ah maalinka sagaaloodka in la soomo ilaa lilxaaji bicarafa dee ninkana carafo jooga ee xaajigaa mooyaane oo kaasi isagu dee carafuu maalinkaa fadhiya camal buu ku jiraa markaa isagu sunne umaaha fa fidruhu aftar inuu da iska afuraa ufiican wain saama lam yukrah haddii uu soomana lama karaahiyeysan laakinahu taraka alwlaa sidii wanaagsanayd buu ayuu ka tegey wayukrahu waxaa la karaahiyeystay sawmu dahri sanadka oo dhan inuu soomo ayaa karaahe ah in darahu hadii uu dhibayo qofkan aw fawata xaqan ama uu xaq tagsiinayo wailaa hadii kale lam yukrah lama karaahiyaysanne laa saama ma saama dahr soomuu la imanin fadli leh qofka sanadkaisu bixiyey maxay dhahaan soomaalidu kaa magaciisa ya boqol soom baa la boqol hebel ninkaa hebel waa boqol soom hadday ku dhahaan macnaha maalmuhu isu bixiyaa wy oo aragtay dee insaanka ina linafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan haddee saaca wa saacadii aa meesha ka baxda wayaxrumu waxa xaraam ahoo walaa yasixu aan waxbana ka ansaxayn aslanba sawmu laciidayn maalinka labada ciidood in la soomo ciidulfidri iyo ciiduladxaa wa ayaami tashriiq iyo ayaamaha hilbawaradka ee markaa ka dambeeya ciidda caraf oo dee hilibkaa la areerimaa si loo muuqmadeeyo ilaa carabtu dhaqankeenoo kale lahayd areerinkaa intoo la dhaadheerayo la warayo ayaa shuruuq loo loogu bixiyey midda kale markaana qadiidkii bay ka samaynayaan muuqmadda ahaa marka maalmahaas saddexdaa maalmood wahiya halaaatun bacda aladxaa weeye in la soomaa waa xaraan wa yawmu shak iyo maalinka yawmu shakiga oo imsa cisho kolka ah lix maalmood wey laba ciidood iyo yawmu shaki iyo saddexda maalmood ayaamu tashriiq axaadiis hadee intaba kusoo wadaaran marka in la iska hubsadaa muhiima runtii yawmu shakigii uu xadeeyo waxau hi wahuwa an yataxadatha an yataxadatha biru'yati bal faacilba umuu yeelina ma arkaysa mar haddaad faacil weydo dee majhuuluun indhaha ugeli ila xarakadiisu mutacayin maaha amaba faacil isaga soo qadar da iska macruuf ahoo la odhan karaa an yataxadath annaas dadkiibaa ku sheekaystay biru'yati yawma halaathiina min shacbaan maalinkii shacbaan bishan la yidhahda in iminka inaga dambaysa ay soddon ahayd ayaa lagu sheekaystay bishii way sugnaatay amaba waa la arkay iyo way bilatay iyo may bilan amaba faacilkii xaggan dambe ka dhigo waxaa tidhahdaa an yataxadatha biru'yati yawma halaathiina min shacbaana man baa ku sheekaystay laa yahbutu biqawli aanu bishu ku sugmayn hadalkiisa qof aan bishu hadalkiisa kusug dad aan bishu hadalkooda ku sugmayn oo inaan waxba ku binaynaynin baa ku sheekaystay bishii way bilatay noocaasina min cabiidin wa fasaqatin wa niswatin waaba dadka meeshaba ka arrimiyaba oo fasaqadaasina dee waa qaar cadaalad aan lahayn oo noocay doontaba ha kaga lunta cadaaladdu iyaguba ka siibtay fansalaka minhaa kii la yidhi oo kale iyo niswadii iyo markaa dadkaasi haddii ay meeshii lasoo xaadiraan maya haddaad tidhaahda hebelkan isaga ahee nimayow la sheegaya inuu bisha arkay ma tukadaa maba lagula yaabayaaba war wadaadkan bishii baaba loo sheegay dhammayde muxuu leeyahay waa maxay salaadan iyo waxaanu sheegayaabay ku odhanaya hebel markhaati ma tukadaa marka aad tidhaahdo dhagahaaba la wada taagayaaba islaamkiiba agtooda dadkii ku noqdayba qariib waa la yaab wailaa falaysa haddii aanay tani dhicinba falaysa biyawmi shakin haddaan cidiba ku sheekaysantahay yawmu shakina ma aha falaa yasixu sawmuhu can ramadaan ramadaan lagama soomi karaba dee oo ramadaan ahaan looma soomi karaba haddii aan cidiba ku sheekaysanin oo la odhanin way bilatiyo may bilantee maalinkaa lamaba yidhaha yawmu shaki bal can nadrin waqadaain kuweelahaasaa maalinkaa la soomi karaaba maalinka ramadaan ka horeeya nadarna waa la soomi karaa qadana waa la soomi karaa laakin yawmu shaki ma aha kol haddaan cidiba ku sheekayn maalinka ramadaan ka horeeya ma la soomi karaa isaga isagoon yawmu shakiba ahayn soom sunaa wa ama tatawucu bihi iyadoo sunne la soomo maalinka ramadaan ka horeeya fain waafaqa caadatan lahu qofkan caado taxana u ahayd hadduu soo waafaqo oo maalmihii kasii horeysay ma caado un hadday u ahayd oo maala yawm lsnain buu soomi jiray yawm lsnain iyo khamiista iyo tii un baa kaga hagaagtay maalinkii ka horreeyey ramadaan dee waa caado utaxnayd wey ama ayaamulbiid buu soomi jira oo way kaga hagaagtay waa caado utaxnayd aw amase wasalahu bimaa qabla nisfi shacbaana ama waxa uu la xidhiidhiyey nisfu shacbaan wixii ka horreeyey oo shacbaan buu soo soomayay ninkan labaatankeedii dambe dabeetana maalinkii ramadaan ka horreeyeyna wuu kusii waday waa iska asixi marka saxa sawmuhu tatawucan wey wailaa xaruma walam yasixa haddii aanay taasi dhicin waa dee axaadiidtii baa nahiyeysa marka nahyigii unbuu tixgelinaya wailaadan iyo tafsiilkan iyo inahan marka ay isu geynayaan haddii sh- qaybtii dambe shacbaan ay tahay dee waa tii la diiday nisfu shacbaan inuu qaybta dambe qofku soomo oo ramadaantiibu markaas ayaa soo dhow haddii aan caada jirin haddii aan wax ka horreeyo la xidhiiya jirin dee inuu maalinkaas oo keliya soomo maya aa soomu yawm ljumuca oo uu ku sheegi doono oo la diiday wayaxrumu waxaa xaraama sawmu maa maalma in la soomo bacda nisfi shacbaana bishan shacbaan la idhaahdo labaad shan iyo tobankeeda dambe in la soomo soom sunno ah ma banaano in lam yuwaafiqa caadatan haddii aanay caado waafiqin weeye walam yasilhu bimaa qablahu waxaa ka horreeyeyna aanu la xidhiidhsamin ay lam yasil annisfa athaani wax ka horreeyuu la xidhiidhayaana haddaanu jirin caadana waafaqin shan iyo tobanka dambe shacbaan inuu soomo maya ode ramadaantu kasii daciifay masale kale u ka hadloo kollay dee culimada ay ka wada hadlaan oo qofku hadduu sunno xidho ma ka bixi karaa mise waa maya waman dakala qofka gala fii sawmin wa salaatin fardan soom farada buu qofki ku jiraa ama salaad farada addaa-an kaana aw qada'an aw nadran saddexdaasiba ila waa noqon karaa faradkiie midku doonaya haada ama mid waktigiisi joogo adda ah ama mid qadaa ah oo uu qallaynayo ama mid nadara xaruma qadcuhuma soomkiiyo salaadda in la gooyo ma banaana ee waa xaraam weeye horta kol hadduu farad yahay in la jabiyaa waa xaraam weeyaan wa fa idaa kaana naflan jaaza qadcuhumaa hadduu laakiin soomkiina sunno yahay salaadiina sunno tahay waa la iska jebin karaa wey waa karaaha umuna xaraam maaha oo karaahadana dee waxa ay usoo qaadanayaan walaa tubdiluu acmaalakum ayaa ilahay yidhi ya ayuha aladiina aamanuu aiicuu llaha waaiicuu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum camalkiina ha burinina kol haddaad ilahay iyo rasuulka adeecaysaan hore u wada faslun fi lictikaaf halkan ictikaafkiibuu ka galay oo ictikaafkana aynu nidhi mathal dee waa masale ay ka hadlaan culimadu in masjid uun masjid walba lagu ictikaafi karo wakti walbana uu furan yahay qaarkoodna ay leeyihiin saddexdaa masjid laa tushadu arixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid bay sheegaan dee macnaha saddexdaa xadiidku uu sheegay un baa lagu ictikaafi karaa iyo ramadaan aimadu kale sidan ay u badan yihiin asxaab almadaahib almutuuca alictikaafu sunatun weeye fii kulli waqti waqti walba ramadaan un kuma qaydin waramadaana waramadaanu aakadu bishaa ramadaan la idhaahdo iyadu way sii adagtay wa cashru lakhiiri wa cashruhu alakhiiri aakad tobankiisa dambe in la ictikaafaana aada bay usii fadli badan tahay ictikaafka wuu si wanaagsan yahay waxa uu kusii wanaagsan yahay bisha ramadaan weliba tobanka dambena miyaa tidhiba tobanka dambe aada bay usii caji badan yihin lialabi laylati lqadr habeenkaa laylatlqadrigaabaa la raadinaya oo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ictikaafi jiray tobankaa dambe oo guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigi jiray ehelkiisana waa ka durki jiray markaasuu cibaado ku camiri jiray tobankaa dambe habeenkaa weyne la yaabka leh ee ilaahay uu sheegay dhowr iyo siddeetan sannadood in uu ka fadli badan yahay camalka habeenkaa la sameeyaa inuu ka fadli badan yahay dhowr iyo siddeetan sannadood habeenkaasi inuu ka fadli badan yahay habeenkaasaa la baadi doonaya la raadinaya wa yumkinu waxaa suuragala bu an takuna fi jamiici ramadaana ramadaan dhammaantiiba inay noqoto ayaa iska suuragala wain kaana murajixu cinda shaaficiya ana ikhtisaasaha bilcashri lawaakhir liannahu ijtihaadun laa yunaafi limkaan markaa dee faacilu kaana ama ismu kaana wuxuu noqonaya habeenka habeenkani waa iska suuragal ramadaan oo dhan inuu noqdo wa fi lcashri alakhiiri arjaa tobanka dambe ayaa habeenkan loogu rajo badan yahay xagga axaadiista wa fii awtaarihi arjaa witriyaalkiisa ayaa weliba loogu sii rajo badan yahay koob iyo labaatan saddex iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan laga gaadho habeenada tirada siman baa sii cajo badan wa fi lxaadi waalthaalisi waalcishriin arjaa habeenka koob iyo labaatanaad saddex iyo labaatanaad ayaa usii yaa badan iyo habeenka toddobiya labaatanaadna dee waa la sheega wa maylu shaafici anaha fi saabici wala cishriina waa ka minhaajka markaa odhanaya meelahaasu shaafici raajix ka dhigay toddobiya labaatan kadaala adigu astaamahan uu nebigu ka bixinaya calayhi salaatu wasalaam habeenkaa ayuunbaa inay ku yar egayd habeenkaas laakiin tirooyinka isdhiman iyo tobanka dambe ramadaan unbaa habeenkaasi uu ku jiraa wa yuksiru fi laylati lqadr qofka muslimka ah ee cibaadaysanaya habeenka laylatulqadriga bisha ramadaan wuxuu bixin u badinayaa allahuma inaka cafow tuxibu lcafwa facfu cani dee khaldi maaye ducaau lmalxuuni laa yuqbal qofka haddii ducadii laxni ay kaga dhacato inay ka aafoodaano waa suuragal oo caaisha markii ay tihi maxaan ilaahay ugu ducaysay habeenka laylatulqadriga haddii aan waafaqo intan u laqimay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo cafiga waa wa waxaa tay mid cafiskiisa uu badan yahay cafiskana waad jeceshahay bal iska kay cafi addoonkaygan yara miskiinka allahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa maaha ee waxa weeye tuxibu lcaf meeshu dee maqsuur maaha waa ismigaas wawda ay u dambaysay way alif kama sii dambayso waaqal ictikaaf ictikaafka inta u yari lob waa nagaadi walaa tubaashiruhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid markaa dee aayadaasina waxay ishaaraysaa ictikaafka in masaajida lagu ictikaafi karo mubaasharadaana la diiday sidaa darteed lob waa in nagaadiyahu waa in qalla haba yaraado laakin maxaa jira bishardi niya dee waa inu qofkii niyooday ila waa camal saalix oo inama alacmaalu binniyaat baa le markaa intaad salaada sugaysa inta aada sunaysanaysa intaad tukanaysa intaad daris dhegaysanaysa iska niyo waxaa kaloo sunno ah ziyaadatuhu calaa aqali طuma'niina طuma'niinada inta ugu yar in laga kordhiyo طuma'niinadu qadarka ugu yar intuu a biqadri subxaan allahi bay ku sheegaan nadab markaa intaa in kasii liidataa ma jirto markaad soo toosteed saa ufadhiisato subxaana allah intaasi waa inay udhaxaysaa si socodka iyo soo socodka intaa de waa in laga yar kordhiya adigu alxaasi waa inuu intaa ka bata wa kawnuhu qofkani waa inuu yahay musliman caaqilan sa muxuu yihi saaxiyan khaaliyan can alxadathi alakbar waa inuu dadkaas yahay macnaha waa inuu yahay qof muslim oo gaal iga dhig caaqil oo mid waalan iska dhig saaxi marka uu kuleeyahay waa inaanu dee ahayn mid miyir doorsoon غayra muqmaa calayhi wey xadasna waa inaanu wadanin oo haddii mubaasharadii la diiday dee jinaabe iyo kuwayaalahana maya wa fi lmasjidi masjidna dee waa inuu iyo guri laguma ictiraafo laguma ictikaafo walow mutaradida fii jawaanibi qofku hareerihiisaba ha ku noqnoqonayo aasun buu uwareegayaa uu fadhiisan kari waayo shoo jilbaha xanuunayo uu wareegayaa un dee waa muctakifu walaa yakfii ma dee kuma filaanayso mujarad lmuruur dhaafitaan intuu albaabkan kasoo galo ictikaaf niyoodu kaa kale ka baxo uu yidhahdo biqadri subxaan allahi bay ahayd lubti lama yidhaahdo macnaha waanu ku nagaan walafdalu sida wanaagsani kawnuhu inuu yahay weeye ictikaafkii bisawmin wa fi ljaamic masjidka weyn iyo iyo soom in la isla helo masaajida u waaweyn baa fadli badan inuu qofkiina saam yahayna way sii wanaagsan tahay qaarkoodna dee taasaabay ku qaydeen adiga arkay waalaa yanqusa can yawmin inaanu maalin ka yaraanin ictikaafka qofka ayaa wanaagsan walow nadara alictikaafa haddaba ictikaafkiibaaba ku nadrayba fi lmasjid alxaraami aw alaqsa aw masjid almadiina tacayana waxau hi lilaahi calaya an actakifa i fi lmasjid alaqsa aw alxaraam aw masjid rasuul intaba markaa waa mutacayin oo waxay ku fasirayaan xadiidkii ha laa tushadu rixaalu ilaa ila halaaati masaajid masjid alxaraam wa masjidi hada wa masjid alaqsa kama qaal markaa saddexdaa hadduu qofkii ku nadro dee mutacayin bay yihiin oo waa inuu iyagii un tagaa oo ictikaafkii kusoo sameeya laakin yujziu lmasjid alxaraamu canhuma labadaa kale masjid alxaraamku wuu kaga filan yahay hadduu masjidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu idhaahdo kaasaan kusoo ictikaafaya ku nadro xaramka wuu fadhiisan karaa wakadalika hadduu masjid ulaqsa nadarkiisu ahaa xaramku bedel buu ka noqon karaa bikhilaafi alcaks laakin dee baroggaan banaanayn oo macnaha in la yidhaahdo dee iyadoo xaramka uu ictikaafka ku nadray kuwa kale kagama filaanaya wayujzi-u waxaa gudaya masjid lmadinati can laqsa bikhilaafi alcaks hadduu masjid laqsa ku nadro masjid rasuul waa gudaya laakin masjid madina hadduu ku nadro ma gudaya masjid laqsa kagama filaanayo walaw cayina masjidan walaw cayana masjidan gayra dalik masjid aan saddexda ahayn buu cayinu yihi waa kusoo ictikaafaya lam yatacayan mutacayin ma noqonayo oo maala waxa uu ku nadray masjid jaamica un dee kanuu iska fadhiisan karaa wayafsud lictikaaf ictikaafkii waxa uu ku buraa biljimaac galmadii dumarka oo bilinzaal iyo dee iyadoo ay ka yimaadaan uu ixtilaamo can mubaasharatin mar walba maahe waa mubaash isagoo inzaal yimaado dee iyay ka yimaadaan waliba mubaashara mubaasharadaa ilaahay uu diiday ee weli dumarka la mubaasharoonin idinkoo masaajida ku ictikaafsan amarkaa hadduu nahyigaa khilaafo u dhex galo dee waa ka buraya ictikaaf mutataabico manduura buu ka hadlay haddaba iyo xukumkiisa masel qofkiibaa wuxuu ku nadray tobanka dambe bisha ramadaan in uu ictikaafo ictikaafkiisuna mutataabicu noqdo mutataabic macnihiisu mid isku xidhiidhsan wey oo aan kala go'nayn maxaa ka kala goyn kara maxaa se aanu sidee baanu kaga kala go-ayn wain nadara muddatan mutataabica toban cisho labaatan cisho oo israacsan buu ku nadray inuu ilaahay dartii masjidkaa ugu ictikaafsanaanayo lazimahu dee inuu ictikaafsaana laasim bay ku tahay inuu israacraaciyo xidhiidh ka dhigaana laasim bay ku tahay fain kharaja hadduu ubaxo limaa shay buu ubaxay laabudda minhu aan lagaba maarmayn ka aklin waa isagoo wax soo cunaya wain amkana fi lmasjid cuniddu dee masjidkabaha ugu suuro gasha eh cunid buu ubaxay wa shurbin cabid buu ubaxo sharaab soo cabuur in lam yumkin fiihi sharaabka waxaa loo shardiyaya haddaanu masjidka ku suuroobayn dee masjidka hadduu ku suuroobaya isaga ha ku cabo moogta ma buraya ictikaafkii labadanba wa qadaai xaajati linsaan qofka muraadkiisu soo gudanayay suuliyaal meeshaasa buu tegayay ictikaafkiisii mutataabic ah ma go-aya dhe walmarad uu isa soo daweynayo xanuun buu ubaxay walxayd caaday ubaxay iyo wanaxwi dalika lam yadul ma burayo dee waa baahiyo lagama maarmaana kuwani oo ictikaafkiisii mutataabic ahaa ma go-ayo wain kharaja min almasjidi liziyaarati mariid haddii uu masjidkii ka baxay isagoo soo booqanaya mid xanuunsanaya aw salaati jinaaza ama waxaabuu ku tukanayay salaatu jinaase halkaa la dhigay aw salaati jumuca ama waxa ui dee jaamicii tagoo kan iskaga tag batala ictikaafu manaa dee mutataabicii baa buraya waa suurooyinkan dambe wey ictikaafuhu almanduuru tataabucu tataabuciisii baa buray marka waynu soo bilaaba de uu ka kala go-ay macnaha wain kharaja haddii uu baxo liminaarati lmasjid masjidka minaaradiisa waa tan laga adaamay ogow wahiya khaarijatun canhu masjidkana way ka yar baxsan tahay oo waxaa dhaca minaaradaha mararka qaarkood baa masaajka laga ag taagaa shan mitir iyo lix mitir iyo loo jirsiiyaa ilaan microfonekun baa muhiima inay kor u qaadeen inagu kollay laasim waxay ka dhigaan inay masaajka konayaashiisa ku taagaan laakiin meelaha qaarkood waxaad arkaysaa minaaradda masjidku meel dhinacaasa ay ka taagantahay dee wadamada qaarkood baa caadooda markaa taasu u baxay liyuadina si uu adaamo jaaza in kaana huwa almuadin alraatib wailaa falaa muadinkii raatibka hadday tahay oo minaaradda tago ictikaafkii mutataabic ahaa kama go-ayo ee way isaga banaan tahay masjidkiiba ha ka baxo muadinkii raatibka hadduu yahay wey haddii laakiin muadin kale oo dee iska cusub uu yahay ama maantuu soo galayna dee ictikaafkii way ka goynaysaa cidladaa uga baxay masjidka wain kharaja hadduu ubaxo limaa shay laabudda minhu kolleyba lagama maarmaana oo dee kuwaa horeynu soo sheegnay maala waxa uu soo gudanayay dee xaajadiisii ama waxbuu soo cunayay waxyaabaha lagama maarmaankaaba masaajka uga baxee loo ogolaa ee aan tataabuca ka goynayn fasa'ala cani lmariidi wahuwa maarun mid buko oo halkan jiifa ayuu dabeedna marayoo war bal iska waran buri isagoo soconaya soo iskama fiicnid ha waad iska ladan tahay saas u waraysa walam yucarij kumanuu baydhin jaaza way iska banaantay wain caraja liajli batala isaga dartii hadduu u baydho oo uu isdultaagu yaro waraysto dee ninkii bukaanka soo booqanaya lagu tirinaya halkaa hore uu yihi uu ku buraya tataabucu wa taxrumu waxaa xaraama buu ihi almubaasharatu bishahwa ruuxiisii dumarka ahaa iyana meesha ictikaafsanayd inuu ku daqiqabo amaba uu dee la ciyaaro mamnuuc weeye dheh ilaahayna dawaaba diido waa kan le walaa tubaashiruuhun ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج ويحرم الاعتكاف waxa uu ka xaraam noqonaya adoonkii iyo afadii haddaanu sayidkii idmin waa adoonka haddaanu zawjkii idmin waa afada oo dee waxaa macnaha uu laga jeedaa xaqoodii baa meesha yaallo oo dee islaamku waajib uu ka dhigay wallahu subxaanahu watacaala aclam wixii dee adkaadana